arday da'yaroo ka gudbaysa dugsiga hoose mahadka hilaan international academy ee muqdisho ayaa soo bandhiga mashruuc ay uga hadlayeen dhibaatooyinka ilkahaya sida looga hortegi karo magaalada muqdisho waxaa ka furan xarumo badan oo lagula tacaalo ilkaha haba ugu bannaatee kuwa laysku qurxiyo ardayda dhigata mahadka hilaal ayaa sheegay inay arrintan u kuurgalayeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ugu dambayntiina ay soo bandhigeen dhibaatooyinka afka ku dhaca iyo talooyin ku saabsan sida loola tacaali karo xasan faarax maxamed agaasimaha akademiyadda caalamiga ee hilaal ayaa ka hadla baahida keenta dabagalka ardayn ay ku sameeyeen xarumaha ilkaha iyo dhibaatooyinka ilkaha ku dhaca maadaama akademiyadda caalamiga ee hilaal ee ku biirtay organisationka caalamiga ee i b brograamyadeedana aan dhigaynay munaasabaddan waxay ku saabsaneed ardada fasalka shanaad ka gudbaysa ee ka gudbaaya heerka brimary year brogram u gudbaayo heerka middle year brogram wuxuu ahaa mashruuc ay ardadaas ku qalin jibinaayeen oo cilmibaaris ay ka sameeyeen maadaama ay ogaadeen in markii hal kilomitir la socdaba ama wax ka yar ay arkayaan boor uu ku qoran yahay dental clinic taa darteed waxay garwaaqsadeen in ay jirta broblem ama cillad la xiriirta ilkaha saa darteed baaritaanay sameeyeen xog uruurin ay sameeyeen macallimiintooda ayagoo ay hagaayaan xog uruurintoodii waxaa ka soo baxay wax qiimo badan halkaana waxay ku samaynayeen bandhig wixii ay soo uruuriyeen talooyin ay bixiyeen wax badan oo qiimo badan ay bulshada usoo jeediyeen qaar ka mid ardaydan daada yara howshan kuurgelayay ayaa v o eda la wadaaga safarkoodii ka soo shaqaynta mashruucan iyo soo bandhiginta dhibaatooyinka xarumaha ilkaha lagu sameeyo suhayb mahmuud cabdishakuur ilkaa faa'iidooyinka ay leedihin waxaa ka mid a inaa wax ku calaaniso ama aa ku burburso muuqaalka wejigaaga ee qurxiso in ilka sidoo kale faa'iidooyinkeeda waxaa waay inaa ku dhoola cadayso ilka dhibaatadii leedaha waxaa inaa iska ilaalisid cuntada sokorta leh iyo inaa cadaysatid markaa wax markaa wax cunto iyo inaa ilkaha wixii oo kusoo herinaayo istakiin iskaa bixis rayaan cabdiraxmaan brograam ku saabsan ilkaha dhibaatooyinkooda oo si inaa sokorta badan laiska ilaaliyo ilkaha markaa sokorta ku cunta inaa iska bibixaysid ilkaha inaa nadaafadooda ku dadaashid ilkaha inaa maxaalaha mar walba aa cadaysid ilkaha inaa maxaalahayay sokorta badan ka ilaalisid waxay keenayaan ilkaha wasaq oo geliso ilkahana way jajabi karaan ilkahana madmadooya ugu yeeli karaan waxaa ahaynin koo iyo toban iyo mashruucan waxaa soo wadnay saddex bilood sannadihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya xarumaha caafimaad ee ilkaha lagu daweeyo markaad maraysa bartamaha magaalada muqdishona indhahaagu way qabanayaan boorar iyo dhismayaal ay ka muuqanayaan sawirro la xiriira qurxinta ilkaha cabdulqaadir okey v o a muqdisho